بsم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين amا bعd qاla الإmاam أbو dawud سlayman بن الأشcط السجistاniي رaximه الlه taعaalى bab fي darاariyi الmشhrikiin bab ay hada kani baabn baab weyaan fii bayaani xukmi daraariyi الmuشhrikiin mushrikiinta ilmahooda aan qaan gaarin xugunkooda caddayntiisiibu u baabihi mushrikiinta carruurtooda aan qaan gaarin xugunkoodu muxuu yahay xukunkan laga hadlayana waa xukunka aakhiro ee maahan xukunka adduunyada amaa xukmuhum fi dunyaa fahum tabacun liaabaa'ihim adduunyada xukunka ay ku leeyihiin aabbayaalkood bay tabac u yihiin oo aabbayaalkood hadday gaalo yihiin ilmuhuna axkaamtan lagu dareerinaayo waa gaalnimadaas un inay iyaguna gaalo ku xisaabsan yihiin dilkooda iyo waa wax kale oo horaan u soo marno kitaabuuljihaadaan ku soo marnay ilmaha iyo naagaha iyo inaan la dilin ayaga jizyana aan laga qaadin maadaama ay jizyadu beddel ka tahay qatligii ay beddel ka tahay ayb laakiin maxay yihiin marka la yidhaha in daartii gaalada la miro oo xilli habeena la weeraraa bannaan oo rasuulka sal ll ly slam reer baniilmusqaliq iyagoo kadsoon oo habeen jooga ayuu gaaday daa'if sidoo kale riwaayaadka waxay wariyeen in manjaniiq nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu ku dhuftay waxyaabahaas marka xukunkooda adduunyada halkan ma looga hadlaayo ee xukunka abu daawuud uu baabeeyey waxaa weeyaan xukmuhum fi laakhira ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu cawaanah can abi bishrin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga su-ila waxaa la weydiiyey can wlaadi اlmushrikiin mushrikiinta carruurtooda faqaala waxa uu yidhi nebigu allaahu alla aclamu ogaal badan oo ku cilmi badan oo og bimaa kaanuu caamiliin waxay ahaan lahaayeen kuwii samaynayo ayb waxay kuwa sameeyo ay ahaan lahaayeen allah subxaanahu watacaala waa ku cilmi leh oo og ayb xadiid marka waa kan ayb xugunkooda adduunyada waxaan sheegnay a labadooda aabbay raacayaan oo ay la xugun noqonayaan haddii labada aabba mid muslim yahay midna gaal yahay see noqonayaa wuxuu raacayaa hadba kii muslimka ah ayb oo ilmuhu waalidkay ku raacaan ashrafuhumaa fi lmilla diinka kan sharaf kan yacnii sharaf badan oo yacnii diin wanaagsan iyay raacayaan haddii aabbuhu ama hooyadu ay labada waalid mid uu gaal yahay midna muslim yahay wuxuu raacayaa kan muslimka ah markaas hadday laakiin labadooduba gaalo wada yihiin ilmuhu marka iyaga unbay is raacayaan ayb xadiidkan marka waxaa ka muuqata tawaquf oo nebigu inuu ka istaagayo uu yidhi ilaahay baa og waxay samayn lahaayeen marka waa ahlujannana ma dhihin waa ahlunaarna ma dhihin xadiidkan a'immada qaar baa marka qabsaday waana imaamu shaafici madhab laga wariyey imaam maaligna sidoo kale laga wariyey xamaadeynka xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salamana waa laga wariyey ibnulmubaarak isxaaq sidaasaa laga sheegay ayb ibnulqayim tahdiibu sunanka wuxuu yidhi haadaa qowlu kahiirin min almuhbitiina lilqadar dadka yacnii qadarka sugo qowlkooda weeyaan qowl ay leeyihiin waayo buu yidhi qowlu akar muhbitiina lilqadar qowlu kahiirin min almuhbitiina lilqadar jabriyaduna waa qabaan sidaan buu yidhi iyo wanufaatu tacliili waalxikma dadka xikmada iyo afcaasha alleh inay tacliil aqbalaysa diido iyaguna tanoo kaley qabaanoo tawaqufkaasay qabaan ayb xadiidka hadda marka qoladaasaa xujaysanayso qaala xadaanaa cabdulwahaabi bnu najdata qaala xadaanaa baqiyatu xaa xadaanaa muusa bnu marwaan araqiyu وkثيir بن عubayd الmdxijiyu qاala xadaثna mحamed بن xrb ay almعنى waaxid can mحamed بn زiyaad can cabdالlaahi bn abi qays can caaئiشhaةa qaalat qultu waxaan idhi bay tihi yaa rasuul الlah rasuulka ilaahayow daraariyu الmuؤminiin muؤminiinta owlaadooda maa xaaluhum faqaala waxa uu yidhi min aabaa'ihim aabbayaalkood yay ahaanayaan faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow bilaa camal camal la'aana aynan wax camaloo aysan samaynin iyadoo ay jirto wax camala aan aynan la imaanin miyay sidaa ahaanayaan qaala waxa uu yidhi nebigu allaahu aclamu bimaa kaanuu caamiluun ilaahay baa og waxay samayn lahaayeen qultu yaa rasuula allah waxaan idhi buu yidhi rasuulka ilaahayow fadaraariyu lmushrikiin mushrikiinta owlaaddooda ilmahooda yaryar qaala min aabaa'ihim aabbayaalkooday ka ahaanayaan iyaguna xadiidkan marka daahirkiisa waxaa ka muuqata inay naarta gelayaan ile aabbayaalku waa mushrikiin qultu bilaa camalin camal la'aana qaala allaahu aclamu bima kaanuu caamiliin ayuu yidhi ayb xadiidkan marka qeybtiisa hore waxaa daahirkiisa uu ku tusayaa in ilmaha mushrikiintu ay ahlu naar yihiin sida aabbayaalkoodba ay ahlu naar u yihiin ayb ilaa mushrigu masiiruhu ila annaar naar buu gelayaa mushriga ilmihiina waxaa la yidhi hum min aabaa'ihim ayb waxaa xujaysta marka bacdu firaqi alkhawaarij ayaa qaybtan hore xujaystay imaam maaligna marka abu daa'uud uu keeni doonaayo wuxuu dhihi doonaa aakhirka xadiidka u qabsada oo waa maxay allaahu aclamu bimaa kaanuu caamiliin jumlada dambe marka tawaqufaa ka muuqdo ahlu naar waaye iyo ahlu janno waaye jumlada dambe ma ka muuqato tawaqufaa ku jiro meedda dambe marka meesha dambe u qabsadau dhihi jiray imaam maalig aqwaal marka ilaa sideed meelahaas gaaraysaa ku jirta mas'aladan qowl waa midkan tawaqufka hore aan sheegnay qowl waa inay ahlu naar yihiin khawaarijtaa laga wariyey qaarkood waxayna xujaystaan innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaaran ayb aayaddana culummadu waxay ugu jawaabeen nebiyullaahi nuux ayaa qoomkiisa ku habaaray habaarkaasuna wuxuu dhacay markii la yidhi annahu lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aamana markii loo waxyoodayoo la yidhi qoomkaaga intii rumaysay maahane cid dambe ma rumayn doonto ayuu sidaas yidhi marka annaga nebi nuuxoo kale marka ma nihin waxyina ma haynan xujo marka muu noqonayso ayb xadiid kaloo daciifana marka axaadiid xaafidku dacfigooda uu caddeeyeyna waa xujaystaan qoladaas imaam axmed baa loo nisbeeyey inuu qowl sidaasoo kale qabo ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhi imaam axmed ma qabo qofkii u nisbeeyena waa ku gafay korkiisa laakiin bacdu asxaabihi baa qabaan inay ahlu naar yihiin ilmaha mushrikiinta ilmaha gaalada yacnii yaryaraanta uga dhinto oo aan iyagu qaangaarin qowl saddexaad waxa uu leeyahay oo ibnulqayim acdalulaqwaal uu ku tilmaamay in la imtixaani doono aakhiro iyaga iyo qofka waalan oo dunyada ku waalnaay iyo ee qofka mactuuha ah iyo qofka aan nebi soo gaarin oo risaalaba aynan soo gaarin xadiidteedu waa ansaxday bayhaqiisay tilmaameen waxayna yidhaahdeen qiyaamaha la imtixaanayaa oo rasuulka sala allahu calayh waali wasalam saasuu tilmaamay jannada naartan gala ayaa la leeyahay hadday galaan jannay u noqonay hadday geli waayaanna naar bay u noqonay qoladaa marka iyaga waxaa loogu jawaabay oo la yidhi aakhiro daaru imtixaan ma aha adduunyada daaru imtixaan ee aakhiro waa daaruljazaa iyaguna marka waxay ku jawaabeen waa markii jannaday naarta la galo yaa daaru imtixaan aysan ahayne carasaatulqiyaama imtixaan waa jira imtixaankana xadiidkii bukhaariga ku jiray baa ku tusaya min xadiid abi saciid munaafiqiinta iyo mu'miniinta waxa lagu kala saarayo waa imtixaan ilaahay markuu suuradiisa isugu muujiyo munaafiqu inuu sujuudo damcayaa dhabarkiisa loox buu noqonayaa yowma yugshafu can saaqin wayudcowna ila sujuudi falaa yastatiicuun waa goormee carasaatulqiyaama waay waana imtixaan ayb taasay marka ugu jawaabeen qowlkaasaana ibnuulqayim acdalulaqwaal uu ku sheegay uuna yidhi wabihi tajtamicu aladilla qowlkaasay adillada iskugu imaanaysaa bukhaari isaga wuxuu u iishay qowl afaraad oo dhahayo ilmaha mushrikiintu ahlu janno waay xadiid samurata bni jundub ee nebiyullaahi ibraahim markuu nebiga arkay ilmana ay midi ka joogaan ilmana ay bidix ka joogaan ama hortiisu ay joogaan ilmo fara badanoo yaryar markii nebiga uu weydiiyey waa kii la yidhi daraariyu nnaas annaas baa la yidhi annaas marka gaal iyo muslim baa soo gelaya ilmihii dadka waayeen ee yaryaraanta ku dhintay bukhaari marka xadiidkaas u qabsaday isaga kaasuuna marka mas'alada ka rajaxay alimaamu اlbukhaariyu raximahu اllahu tacaala imaamu nawowina kaasuu rajaxay doortayna muxaqiqiintuna kaasay u badan yihiin uu yidhi inay ahlu janno yihiin laakiinse ibnulqayim isagu wuxuu leeyahay adilada kii hore yaa jamcinaya oo kulminaya sababtoo ah ilmahaas nebiyullaahi ibraahiim dhinaciisa bidix ka joogay ee jannada ku jira waa kuwa imtixaanka ku soo baasay uu yidhi ayb kuwo kale inay naarta ku jiraan ma diida ayuu yidhi xadiidkaas marka tahdiibu sunanka marka qowlka imtixaanka ayuu leeyahay marka adiladoo dhan isagay isugu imaanaysa aduu marka inahaas qowlalkaasaa ku jiraan qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa mxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan can طalxata bni yaxya can caaishaةa binti طalxata can caaishaةa um اlmu'miniina qaalat utiya الnabiyu salى اllahu عalayh ali waslama bisabiyin nebiga cunug yar baa loola yimid min alansaari ansaarta ka mida yusallii calayhi yani liyusallii calayhi soo ugu tukado qaalad waxa ay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow dhuubaa lihaada laan jannaadaa kan u sugnaatay lam yacmal sharan shar ma samaynin walam yadri bihi mana ogaanin shar faqaala waxa uu yidhi awagayra daaliki yaa caaisha awa taquuliina ma dhehaysaa hayra daalika kaa waxaan ahayn hadalka ama quulii dheh hayra daalika kaas waxaan ahayn dheh ayb ina allaha khalaqa aljannata ilaahay jannadii buu abuuray wa khalaqa lahaa ahlan dad buuna u abuuray wa khalaqahaa lahum jannadii buu abuuray lahum dadkaa buuna u abuuray wa hum walxaal hum iyaguna fii aslaabi aabaa'ihim aabbayaalkood dhabarkooda iyagoo ku jiro iyagoo dhabarkooda aabbayaalkood dhabarkoodii ku jiro ayuu ayuu jannadii u abuuray qolooyinkaas wa khalaqa annaara naartii buu abuuray wa khalaqa lahaa ahlan dad buu u abuuray wa khalaqahaa lahum wa khalaqahaa wa khalaqa wuu abuuray allahaa naartii buu abuuray lahum lihaa ulaa'i kuwaas u abuuray walxaal hum iyaga oo fii aslaabi aabaa'ihim ku sugan xadiidkanna muslim baa wariyey iyo nasaa-i xadiid saxiixa waaye wuxuuna tilmaamayaa marka inaan waxba kuwii marka owlaaddii muslimiinta haddaan waxba loo jasminaynin famaa baaluka marka owlaad owlaadu lmushrikiin xadiidkan marka waxaad moodaa marka jasmintuu diidayaa marka in laakiin culammadu waxay ku tawjiihiyeen xadiidkan qof mucayan ah oo nebigu uusan bitacyiin janno ugu sheegin in lagu sheeguu diidayaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam marka waa kala duwantaha marka la yidhaha ilmaha mushrikiinta iyo ilmaha muslimiinta xukunkoodu waa maxay iyo marka la yidhaha hebel xukunkiisu waa maxay waxaad moodaa marka xadiidkan madhabka ibnuulqayim xoojinayay laftirkeeda imtixaanka dhinac marka wej waa ugaga noqon karaa ayb haddii marka ilmihii cunug muslim ah bayaalkiis muslim ay yihiin bitacyiin inay caaisho wax ugu sheegto haddii nebigu uu ka joojiyey ama uu ka istaagay maxaad u malaynaya marka kuwii mushrikiinta ay dhaleen qaala xadaana alqacnabiyu can maliki can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalama kullu mawluudin ku kastoo la dhalo yuuladu waa la dhalayaa cala alfiطrati fiطradaa lagu dhalaa marka maa macna alfiطra ibnu xajar wuxuu sheegay salafku way isku khilaafeen buu yidhi almuraadu biاlfiطrati fii hada اlxadiid calى aqwaalin kaiiratin aqwaal fara badan buu sheegay waashharu اlaqwaali ana almuraada biاlfiطrati اlislaamu aqwaashaas waxaa ugu shuhraysan oo ugu mashhuursan alfira in alislaam laga wado marka qof walboo la dhalo waa la dhalaa cala alislaam baa lagu dhalaa macnahaasaa marka ay ku macneeyeen ibnu cabdilbarna wuxuu yidhi wahuwa almacruufu cinda caamati salaf salafka badankoodna kaasaa agtooda macruufka ahaa ayb moxamed ibnuxasan sheybaani saaxib abi xaniifa isagu wuxuu leeyahay maa min mawluudin ilaa wayuladu cala alfitra waxaa laga wadaa waa qabla axkaamta intaysa soo degin ka hor waayuu leeyahay taasna marka tafsiir xoog badan ma aha riwaayada waxaa diidaysana marka macnaha alfitra in alislaam laga wado riwaayo saxiixo waxaa soo aroortay iyadoo dhahaysa ilaa wayuuladu cala almilla ilaa wayuuladu calى اlmilati wاlmilatu hiy اdiin ayb faabawaahu labadiisii dhashay hooyadii aabbihii waaye yaa yuhawidaanihi yahuudeeyo yahuudi ka dhigayo wayunasiraanihi nasraaniyeeyo oo kirishtaan ka dhigo oo iyagaa fitradii ka bedela waayo ayb oo haddii marka xadiidkii ciyaad ibni xumaarna macnahaasoo kale u tusaayay inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a fajaa'athum الshayaaiinu fajtaalathum marka iimaankaa asala islaamnimadaa asal ah wax kale waa dakhiiloo gadaalay uga imaadaan qofka ayb kamaa tanaataju اlbilu geela sida ay u dhasho ama loogaga dhashanaayo min bahiimatin jamcaa kamaa tanaataju اlbilu geelu sida uu u dhalo min bahiimatin jamcaa'a neef ama xayawaan dhammaystiran sida u dhalo hashu markay dhalayso neef dhammaystiranay dhalaysaa hal tuxisu ma dareemaysaa min jadcaa'a mid dheg go-an aljadcaa'a hunaa waxaa weeyaan maqduucat اludun mid dheg go-an ma arkaysid waa yaa yeela dadkaa u yeela sida neefkaas isagoon saliim ah oo u dhashoo nabad gashan yaa qofkuna isagoo diintiisu nabad gashantae u dhalanaya ee marka naftii iyo shaydaankii iyo waal iyo dadkii yacni quranaa'u suu yaa kharribaya qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow afara'ayta bal ii sheeg man yamuutu qofka dhimanayo wahuwa sagiirun isagoo yar qaala waxa uu yidhi allaahu aclamu bimaa kaanuu caamiliin allaahu ilaahay baa aclamu og bimaa wixii kaanuu ay ahaayeen yani ahaan lahaayeen amiliina kuwii shaqaynayo samaynayo markay weynaadaan waxay samayn lahaayeen ilaahay baa og xadiidyadii hore marka la macno yahay kanna laakiin wuxuu tusayaa qaybtiisa hore mar haddii la yidhi ilaa wayulad cala alfitra intuu ka qaangaarayo sidaa xaalkiisu uu yahay haddii marka isagoon qaangaarin ou dhinto qaybka hore xadiidka waxaa ka muuqanaya inuu islaamnimo ku dhintay oo kale waa meesha marka imaamu اlbukhaari qabsaday iyo imaami a'imo fara badan ay qabsadeen imaamu nawowina uu qabsaday aayadda abu hurayrana uu ku fasiray aayadda suuraة الruum fiطraة اllahi alatii faطara الnaasa calayha laa tabdiila likhalq الlah dalika اdiin اlqayim qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala quri'a calى اlxaariث bni miskiin waana asmac qiila lahu waxaa lagu yidhi ahbaraka yuusuf bnu cumar yuusuf bnu camr meeshaan marka ahbaraka uu leeyahay qiila baa la dhahaya sanadka marka la akhrinaayo mar walba waxaa ku jirta qaala xadfan laakiin la akhriyo hadda axaadiidtii hore markaan akhrinayna waxaan dhehaynay qaala alimaamu abu daawuud xadaana alqacnabiyu can maalik macnada weyda waa iska caadi laakiin hadday tahay maalan meeshan can maalik xadaanii hadday ahaan lahayd qaala alimaamu abu daawuud xadaana alqacnabiyu qaala xadaanii baa la dhehla qaaladaas mar walba marka way ku dhex jirtaa waa la akhriyaa lama qora laakiin risaalo laga alifayaa jirta marka rasaa'il cabdilfataax abuqudda uu taxqiijiyey ku dhex jirtaan ayb meeshaanoo kale laakiin markay qiraa'a cala shaykh ay tahay hadda fiiri wuxuu isticmaalay quri'a cala alxaaris ibni miskiin waana asmac qiraa'a cala shaykh markay tahay siiqu ladaa akhbaranaa iyo lafdi kumood ku tusaayo qiraa'ada ayaa lagu keenaa sida badan mar haddii akhbaranaa aan la keenaynin qara'tu calayhi waa dhihi kartaa adiga haddaadan ku akhrininoo laakiin aad joogtayoo nin kale uu ku akhriyeyna see la dhahayaa quri'a calayhi wa ana asmac maxaa ka dambaynaya marka qiila lahu baa leeyahy marka markii lagu akrinayaa waxaa lagu yidhi xaaris ibnu miskiin akhbaraka yuusuf ibnu camrin sheekhaagii yuusuf ibnu camr ayaa wuxuu kuu sheegay baa lagu yidhi baa leedahay qofka akhriya haddaa adiga tahayna meesha maxaa geli lahaa qultu qultu waxaan idhi aniga sheekhii aan ku idhi akhbaraka yuusuf saasuu kale u dhehi lahaa qiila lahu akhbaraka yuusuf bnu camr qaala akhbarana bnu wahbin wahuwa cabdulahi bn wahb almisriyu qaala samictu maalikan maalik baan maqlay qiila lahu isagoo lagu yidhi ina ahla alahwaa'i dadka ahlubidcada ah ahlu ahwaaga ah yaxtajuuna calaynaa korka iyaga waxay ku xujaysanayaan bihada alxadiidi xadiidkan ayb xadiidkii hadda waayo qaala maalikun maalik waxa uu yidhi ixtaja calayhim waxaa korkooda ku xujaysataa adigana biaakhirihi xadiidka aakhirkiisa qaaluu waxay yidhaahdeen ara'ayta bal ka waran man yamuutu qofka dhimanaya wahuwa sagiir ayaa layidhi ayay ku yidhaahdeen nebiga asxaabtii qaala waxa uu yidhi allahu aclamu bimaa kaanuu caamiliin meeshaan idingan u qabsa marka ayb haddii uu marka ta hore qabsado meesha dambe marka oo qadarkii uu ku inkiro uu yidhaahdo qofka hanuunkii iyo baadidii isagaa haysto waxba ilaahay shaqo kuma laha iyo waxyaabahaas haddii uu yidhaahdo adigana marka qaybta qaybta dambe allahu aclamu bimaa kaanuu caamiliin u qabso yacnii wixii qofka muqdilka uu ku xujaysan lahaa qaybiha qaybaha hore xadiidka kan dambaa marka loo xujo u noqonayo inaan sida u fahmay loo jeedin qaybahan dambaa marka tusaysa qaala xadaana alxasan bnu caliy marka siyaaqa daruuri waa mar walba xadiid ama ha ahaada ama aayad ha noqoto ama aqwaal culummada laga naqlinayo ha noqdaan siyaaqa iyo taxa aqwaashu ay u socoto ama aayadda ama xadiidka ama qowlka daruuri waa haddii qayb meel laga soo qaado waxaa laga yaabaa inaan macnihii saxda aan la fahmin ayb badanaana marka dadkii wixii cilmi laga idraag u yeelan karo wixii isleh iyo waxaan islahayn ayb قال xdثna الxسن بن علي وهو الxulwاني أbو عlي الخلاal qال xdثna الحجاaج بن منhاl qاala samictu حmاad بنa سلمةa يufasiru isagoo fasirayaan mqlay buu yihi xadيiثa kul mawluudi yuulad calى الفiطرة qaala hada cindana inaga agteena kan xayثu أkhada الlah عalayهm الcahda waa markii uu alla ballanta ka qaaday dadkii fii aslaabi aabaa'ihim aabbayaalkood dhabarkooda iyagoo ku jira xayثu qaala alastu birabbikum qaaluu balaa markuu yidhi alastu birabbikum qaaluu balaa waa iqraar rubuubiyada la qirsiinayo ayaddanna marka casharkii horean ku soo marnay macnaheedu inay tahay fidrada qof walba uu ka dhaxlo waalidkiisa oo yacnii adiga waalidkaa dhabarkiisa markaa ku jirtid markaasi aad dhalanaysa firaa ku dhalanaysaa ood la dhalanaysaa taas waay marka alastu birabbikumta aayadda muxaqiqiintu ay ku fasiraan ee aadamaa dadka dhabarkiisa laga soo bixiyey dadkii dhammaa meel baa la soo dhigay markaasaa la yidhi ilaahay uu dadkii ka dhawaajiyey uu yidhi alastu birabbikum qaaluu balaa bay dhaheen iyada waa laga saxsan yahay maxaa yeeley qof xilligii aadam qofaan caqli lahayn isagoo qur-aansha la-eg la soo bixiyey ballan lala galay in hadhow lagu ciqaabo ama la yidhaahdo ballan baa ka baxday wuxuu dhihi karaa ballantaas maba ogeynba marka ilaa fidrada waa aayadda tafsiirkeeda ibnu kaiirna taasuu tafsiirka ku rajaxa mashhuurna qaala xadaثna ibraahiim bnu muuسى qaala xadaثna bnu abi zaa'idata qaala xadaثanii abi can caamirin qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayه wali wasalam alwaa'idaة wاlmaw-uudaة fi الnaar alwaa'idaةu midda nolol duugtay wاlmaw-uudatu iyo midda la nolol duugay fi naari naarta dhexdeeday yihiin waaidadii marka waa iyada waa la gartay waa midii nolosha wax ku duugtay maw-uudadii la duugay iyada maxay naarta ku gashay marka ishkaal waayo marka qaa'im xadiidkan marka ishkaal meeshaa marka ishkaal baa uga jira ilaa saddex marka towjiihoo kale culammada qaar sheegaan qaar waxay yidhaahdaan waa qisa waa waaqicatu cayn cumuum aan lahayn oo waxay leeyihin rasuulku wuxuu arkay naag yacnii cunug la duugaayo la nolol duugaayo iyo naagtiiyo nolol duugaysay dhashay markaasuu yidhi alwaa'idatu waalmaw-uudatu fi nnaar iyagaas waa marka wax ay ku saabsaneen waaqicatu caynin laa cumuuma lahaa oo ma la dhahayo maw-uudo kastaa naartay gelay marka marka nebiga in ilaahay waxay ku ogeysiiyaa dhici karta ilmahan yarkaa marka imtixaanka aakhiro inuu ku guul darraysan doono bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin waa maw-uudadan la sheegaya mid qaangaarnimo lagu duugay bacdu ahlilcilmi saasay dhahayaan oo waxay leeyihin alwaa'idatu waalmaw-uudatu fi naar waxaa waaye waa'idadiio iyada gaal mushrikad oo nolol wax ku duugayso maw-uudada la duugayana iyaduna ay qaangaar tahay mararka qaar marka gabdhaha iyagoo qaangaaray duugi jireen qof qaangaara hadduu gaal yahayna ada haddii la nolol duugo naarun buu gelaya gaalnimo buu ku dhintay ilaa haddii kale marka ishkaalkiisu waa qaa'im tafsiir yani towjiih saddexaadaa jira marka towjiiha saddexaad cali اlqaari baa sheego wuxuu leeyahay alwaa'idatu waa midda wax duugayso wاlmaw-uudatudan marka waxaa loo soo qadarayaa jaari majruur oo waxaa la leeyahay wاlmaw-uudatu lahaa midda loo duugaayo waa marka macnaheeda waa'idadu marka waa qofaan cunugaba dhalin maw-uudaduna yay noqonaysaa almaw-uudatu lahaa midda ii duug dhehayso cunugeeda waa la fahma malayna ayb taasna marka waa lagu tawjiihiyey ilaa haddii aan sidaa la dhihin marka maw-uudo kastaa naartay gela hadii la yidhaha xadiis marka ishkaal ku jiraayo wa maxaa yeeley maw-uudadu waaba sakiira yar oon qaan gaarin say naarta marka iyado ku gelaysaa taasaa marka ishkaal qaa'ima waxaa laga yaabaa marka inay xujaystaan bacdu firaqi alkhawaarij oo iyagu arko ilmaha gaalada qaangaarka aan ahayn saqiiro saqiirnimada ku dhinto ahlunaar waay ku dhahay inay xujaystaan marka xadiidkana dacfina waa lagu sheega xadiidka laftirkiisa laakiin xadiidku inuu xasan yahay yaa bacdu ahlicilmina ay sheegaan qaala yaxya bnu zakariya qaala abi faxadaanii abu isxaaq ana caamiran xadaahu bidalika can calqamata can ibni mascuudin can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam marka caqlaaniyiinta axaadiidtan oo kale waay axaadiidta ay leeyihiin shareecadan iyo axaadiidtan iyo wax laga qaadan kara maahan bay leeyihin waxaanoo kalea ku jiray waxaanoo kalea ku jira alwaa'idatu wاlmawuudatu fi الnaar oo iyaga dhanba marka iskhilkhilaafayo o iska hor imaanaya saas darteed marka waa diidayaano waa inkirayaano waxay leeyihiin axaadiidta in wax laga qaata ma aha qur-aanka keliya un hala qaato ayb qur-aankii laftirkiisiina ma ogolo waa inkirayaan marka xadiidna kuma dhegana marka qur-aankiina kumama hayaan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma can haabitin huwa albunaaniyu can anasin ana rajula qaala yaa rasuula allah nin baa wuxuu yihi rasuulka ilaahayow ayna abii aabbahay xaggee buu ku jira aawo qaala waxa uu yidhi abuuka fi nnaar abuuka aabbahaa fi naari naarta dhexdeedu ahaaday u ku jira falammaa qafaa markuu sii jeestay oo uu qadaad jeediyey qaala waxa uu yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalam inna abii aniga aabbahay iyo waabaaka aabbahaa adiga fi naari bay ahaadeen naartay ku jiraan aabbahay iyo aabbahaaba naartay ku jiraan sidaa buu yidhi xadiidkan marka waa saxiix muslim aa warinayo qaala alimaamu اnawowiyu fii sharxi hada alxadiid alimaamu اnawowi xadiidkan sharxiisu wuxuu ku yidhi sidaan buu yidhi fiihi ana man maata cala alkufri fahuwa fi اnnaar xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu ninkii gaalnimo ku dhintay inuu naarta gelayo walaa tanfacuhu qaraabatu اlmuqarabiin dadka ilaahay u dhow oo alle loo dhoweeyey oo ambiyada ilaahay qaraabo ou leeyahayna ma anfacaysa wa fiihi ana man maata fi lfatrati waxaa laga yaaba dadka qaar inay markiiba la soo boodaan ay yidhahdaan nebiga aabihiis see naarku gala ahlu fatrow ahay nebigiina de waxuu dhintay isagooba caloosha ku jirou dhintay yaa risaalada soo gaartay maxay tahay inay dhahaanaa la arkaa taasuu marka ka jawaaba wuxuu leeyahay wa fiihi ana man maata fi lfatrati qofkii ku dhinto calaa maa kaanat calayhi alcarabu isagoo ku taagan waxay carabi ku taagnayd oo min cibaadati alawthaan asnaamta cibaadadooda ah fa huwa min ahli nnaar inuu yahay ninkii sanam caabudi jiray wakhtigii fatrada dhintay inuu ahlunaar yahay xadiidka laga qaadanaa buu yidhi walaysa haadaa mu'aakhadatan qabla buluuqi dacwati mana ahan buu yidhi isagoon dacwo gaarin ayaa naar la geliyey ma ka wadnuu leeyahay sidaas ma aha ayb faina haaulaa'i kuwaani kaanat qad balagathum dacwatu ibraahim nebiyullaahi ibraahim dacwadiisii baa soo gaartay iyo wagayrihi min alambiyaa'i salawaat ullaahi tacaala wasalaamuhu calayhi labada ishkaal marka waa ka jawaabay alimaamu nawowi ninkii dhihi lahaa ahlufatra ahlu fatradii wuxuu leeyahay dadkii ahlu fatraday laba nebi u dhaxeeyeen hadday sanam caabudi jireen isla markaana ay risaalo soo gaartay oo iyagu risaaladii iska diideen oo asnaam caabudeen ahlu naar waa eegan marka wuxuu xadiidku marka saas u tawjiihiyeyo iyagu marka risaaladii dacwadii nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi ismaaciil yaa jirtay mana aysan ku dhaqmin calaa daalikay naarta ku galeen taas marka waa sida alimaamu nawowi uu le ibnu kaiir isaga wuxuu yidhaahdaa si kale oo xataa haddii la yidhaha nebiga waalidkiis dacwo ma gaarin mar haddiiba nebigu uu yidhi ina abii wa abaaka fi naar uu yidhi hooyadiisna uu ilaahay ka dalbaday oo alla ka baryey dembi dhaaf inuu ilaahay u weydiiyo ilaahayna uu ka diidey xadiidkii isagana muslim uu warinayay qabrigeeduu yimid waa booqday waa ilmeeyey rasuulka markaasaa la weydiiyey waxa uu yidhi ilaahay baan ka ista'dantu rabbii rabbigay baan ka idin dalbaday an azuura qabra ummi hooyaday qabrigeeda inaan booqdo faadina lii waa ii idmay waxaan haddana ka idin dalbaday buu yidhi inaan istikfaar u weydiiyo waa layga diiday saasuu yidhi marka meeshaasna imaamu nawowi sidaan oo kale si u dhow sharxaa iyadana marka meeshaasi marka labadoo nebigii aabiyey oo ibnu kaiir marka wuxuu yidhaahdaa isaga xataa haddii la yidhaha dacwo ma gaarin dadka ahlu fatrada qiyaamaha marka la tago imtixaanka laga qaadaayo ay iyagu ku dhacayaan marka ile nebigaa waxyuu ku sheegay inay yacnii istikfaartii waa laga diiday naartii ina abii abaaka fi naar buu yidhi mar haddii nebigu naar sheegay xataa haddaynan dacwo gaarin imtixaanka aakhiraysan ku guulaysanayn waa haddii yacni haddii la la yani hoos aan usii degno wailaa dacwaa jiri jirtay dacwat ibraahim iyo dacwadii nebiyullaahi ismaaciil iyo qaa'ima ahayd waxaana ku tusaa xadiidkii uu yidhi nebiga sal l slam ra'aytu camra bna luxay yajuru qusbahu fi الnaar liannahu awalu man sayaba sawaa'ib waxaan arkay buu yidhi camru bnu luxay oo mandhiciradiisa naarta ku jiidaya maxaa yeelay ninkii ugu horreeyey wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo diintii nebi ismaaciil dooriye ayuu ahaa camr bnu luxayna waalidkii nebiga waa soo gaareen marka haddii iyagoo risaalo saxoo jirtay qolo kaleoo risaaladii doorinaysana ay timid oo iyagu marka aynan raacin risaaladii saxda ahayd waa ku ciqaab mudanaya amaa suyuudi isagu wuxuu yidhaahdaa nebiga hooyadiisii aabiis waa loo soo nooleeyey dacwaduu u bandhigay nebiga waa islaameen marka xadiidkaasna xadiid mowduuca waaye oo ahlucilmigu marka ay mowduucnimadiisu sheegaan ictibaar weyn marka male midda kale qofku mar haddii uu dhinto kadib takliifkii waa dhacaya dhimashaduu ku egyahay takliifka ilaa haddii qof inta markuu dhinto oo uu qeybkii arko oo cadaabulqabrigii arko kadib in la soo celiyaa marka ma dhacaysan xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun wax jira marka waxaas maa waa iska shibhi khuraafo qaar kale waxay leeyihiin ina abii wa abaakadan waxaa laga wadaa ay ina cammi adeerka aabbaha adeer waa la dhihi karaa oo waxay leeyihiin marka am kuntum shuhadaaءa id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdii qaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaqa ismaaciil aabbaa lagu sheegay dhaheen mana u ahayn aabba adeerow noqona ismaaciil qoladaas marka waxaa lagu jawaabaya waxay tahay taqliid aabbayaalaa lagu dhex daray taqliid ahaanaa loo sheegay laakiin adiga aabbo adeer keligiis oo aabbo la dhahaayo ma leh halkan waxaan ku haynaa marka hal aabbo keliyaa la sheegay aabbayaal kaloo adeer aabbayaal badan ku dhex jira maaha binaan calaa daalika marka xadiidka sidiisa in loo dhaafo nebiguna nuqsaan kuma aha aabbihii hadduu naarta galo ama yani hooyadii ay naar gasho nebigu nuqsaan kuma aha qaara u malaynaya nuqsaan inay tahay nebiyullaahi ibraahim aabbihiis naaru gelayaan ayb walidaalika marka qiyaamaha xataa wuxuu leeyahay ilaahu waa waxaa igaga ballan qaaday walaa tuksinii yowma yubcahuun waayu khisin khisiga ka weyn waa maxay aabbahayo fog ma ka soo saari kara naarta iyadoo sidaa tahay ibraahim marka waxmaa uga nuqsaamay marka mansiladiisii miyaa hoos u dhacaysana ma dhacaysana nebiguna sidoo kalenebiyullaahi nuuxna sidoo kale wiilkiisu gaalo ahaa iimaanka iyo kufriga ilaahay baa dadka u kala qadaro rasuulkana nuqsaan kuma aha qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can aabit marka xadiidkan waxaa laga qaadan karaa marka ahlufatrada diinta soo gaartay ahlu naar inay yihiin hadday ka tagaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya abu daawuud u keenay dadka ahlu fatrada laftirkooda haddaynan diin iyo dacwo soo gaarin qiyaamaha in la imtixaanaya iyo axaadiid kale ay tilmaantay xukunkeedu saasay noqonaya qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salama can haabitin can anas bni malikin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wali wasalam ina shayطaana shayطaanku yajrii min ibni aadama bani aadamka wuxuu ka dureeraa majra dami dhiigga makaanu dureerkiisa meelaha dhiiggu uu dureero uu socdo ayuu shaydaanku ka socdaa bani aadamka wuu baadiyaynayaa waay marka alam tara annaa arsalna shayaaiina cala alkaafiriina tauzuhum azan qisowna xadiidkan lahaa mashhuur ah xaafidku marka wuxuu yidhi qiila huwa calaa daahirihi xadiidka daahirkiisa waayo ana allaha tacaala aqdarahu calaa dalik ilaahay baa awood u siiyey marka sidaas inuu wax baadiyeeyo shaydaanka alla awood u siiyey qaala xadaanaa axmed bnu saciidin ilhamdaaniyu marka xadiidkan maadaama guud ahaan qadarka uu ka soo hadlaya dhinacuu ka gelaya qال xdثna أحمد بن سعيid الهمdاني qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي بن لhيcة وcمر بن الxاarث وهو المصري وسعيد بن أbي أyوب عن cطاء بن dيnاr عن xكيم بن شhريك الهdلي عن يحيى بن maymوn عن ربيcة الجuرشhي عن أbي هريرة عن cمر بن الخطاaب أنa رsuuل الlhi slى الlه عليه لي وsلم qاal laa تujاalisوا أهل الqadر dadka أهlu qadarka ah ee qadarka inkiro oo caqiidadii ka inxiraafsanoo qadarkaa ka dhumay ha la fadhiisanina walaa tufaatixuuhum alxadiida warkana ha u furinina oo ha la furinnina hadalka hadalka marka horaan usoo marnay xadiid aharkan casharkii horeu ku jiray macnayeedu waxaa weeyaan dood ha ku bilaabinnina ha u bilaabinnina doodda macno labaadna marka waa lagu sheegaa marka oo ah inaan marka hadalkaba loo furin ayb lala hadlina ayb wuxuu ku jirana casharkii horaan uga hadalna baabun fi ljahmiyati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi ljahmiyati jahmiyadii caddayntoodii buu u baab yahay jahmiyadu marka waa firqa oo ka mida firaqa firaqu dalaal oo iyagu markaa caqiidada dhinacyo badan uga dhumay oo dhinaca baab lasoo sifaad uga maqan waxay uga dhumsan yihiin sidoo kale qadarkii oo qadarka xaggiisa jabriye iyay ka yihiin waxay ka dhunsan yihiin dhankii kaleoo masaa-ishii iimaanka iyo masaa'il asmaa alaxkaam iyo waxaasoo dhan marka waa ku dhunsan yihiin ayb waxayna ku abtirsadaan oo intisaabaan jahmu bnu safwaan asamarqandi ninkii la dhihi jiray silsiladiisa marka jahm jacd ibnu dirham uu ka qaaday jacd baa ugu horreeyey waxaan oo isagaa yidhi marka in allaha lam yukallim muusa takliiman ilaahay muuse lama hadlin walam yattakhid ibraahiima khaliilan nebiyullaahi ibraahiimna wadayd kama dhiganin tilmaamihii alle waxaasoo dhan waa inkiray sababkuu ku bilaabayna waxay ahayd ka kale may jahm buu ahaa midka dambe sababkan markaas niman samaniye la dhihi jiraa u yimaadeen aw ilaahaagii bay dhaheen intay xujeeyeen xujadiibuu meel u bixiyey aqoon waayo guribuu isku soo xeray markii dambe wuxuu la soo baxay tacdiil cadam inuu ilaahay yahay wax allaala marka wixii maqaaladiisaas ku ta'aursan jahmiya magac ugu qotay ibnulqayim marka wuxuu yidhaahdaa dadka intaan ka ahayn ahlusunnati waاljamaaca ama ahlu اlahari wاlxadiid ama ahlu salaf oo dadka atbaacu salaf wixii aan asmaa'daas aan ahayn ee firaqa firqo walba ama ninkii aas-aasay baa loogu magac daraa ama maqaala ay muslimka kala goonin noqotay baa magac looga dhigaa daad aragta marka jahmiye iyo ashcariye iyo sabciiniye iyo waxaasoo dhan markaad fiirisa marka imaa maqaalaatuhum baa loogu magac daray ama imaa waxay ugu magac daran yihiin mu'asiskooda laakiin dadkan kale iyagu ijmaaca sunnada ahlu sunnati waاljamaaca sunnada waa tii nebiga sala اllahu alayh ali wasalam jamaacadiina waa ijmaaci muslimiinta marka sunnada iyo ijmaaca in loo intisaabo waxaa kale marka shaksi loo intisaabo hebel iyo hebel iyo hebel ma ahan yacnii wax oo badanaa waxay ku badan tahay dadkaas kaleo marka ahlu ahwaaga qoladan marka jahmiyadu firqo aad marka u caan baxday ahaayeen dad badan baa marka ku ta'afuray siyaabo kala duwan baa afkaartoodii ay u faaftay culimmadii marka salafka aaday u naqdiyeen alimaamu albukhaari kitaabu tawxiid aakhirka kitaabkiisa saxeixa waxaa ugu dambeeya kitaabu tawxiid kitaabu tawxiid bacdu nusaq waxay dhigayaan kitaabu tawxiidi waaraddi cala aljahmiyati alraddu cala aljahmiya waxaa wax ka alifay cusmaan ibnu saciid addaarimi moxamed ibnu isxaaq ibni mandah ibnu abi xaatim alradd cala aljahmiya buu leeyahay الرد على الجهمية والزنادقة الإمام أحمد أسكله بن حنبل وأنا كتاب مركا النسبة دي صحيح تهيو إمام الذهبي بقى وحوي هذا سند كيدوا ضعيف إيو ما لها كتاب كاس إمام أحمد لكن دور علماء يا إمام أحمد النسبيسي والمثبت مقدم على النافي أي ماذا أسمرك النسبيسي حاكمه ابن حجر في فتح الباري حاكمه ابن كثير تفسير سورة الحج ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون آية مركو فسرها كتابك أمرك إمام أحمد الصغار ابن تيمية ابن القيم سيدو كله ومن قبلهم وحاسوا أي كتابك إمام أحمد أصغر ابن نديم في الفهرسة طيب فهرسة سيكون صغير مركا kitaabkaana marka imaam axmedna uu leeyahay aaday u fara badan yihin dadka wax ka alifay alraddu cala aljahmiya firqadan marka radinteeda abu daawuudna hadda marka waa kan kitaabu sunna baab dhan laba baab ayuu ku radinayaayo baabun fi ljahmiyati iyo baabun fi raddi cala aljahmiyana uu keeni doonaa iyagu marka meelo badan bay ka lumeen dadka a'immadii salafka xamaad ibnu zayd oo kale waxaa laga wariyey inay dhihi jireen innaa lanaxkii qowla alyahuudi waannasaara waxaan sheegi karnaa oon xikaayoo karnaa yahuud iyo nasaaro warkay dhaheen walaa naxkii qowla aljahmiyati jahmiyada warxumo intay ka qabaanna warkooda kuma dhacna inaan sheegno yani warkooda culus bay leeyihiin yahuud iyo nasaaro hadalkooda in la xikaayoodaa dhici karta maca maa fiihi min qubxin laakiin waxaa ka sii xun bay leeyihiin qowlu ljahmiya innamaa yuriiduuna maxamed wuxuu dhihi jiray marka waxay rabaan inay yidhaahdaan an laysa fi الsamaaءi ilaahan an laysa fi الsamaaءi ilaahun samada wax ilaaha ma joogo allah subxaanaه wa tacaala bay tacdiil ku samaynayan hadalkaas marka selafku hadal culusay u haysteen ogowna naga iyaga marka yaa diinka badiyo iyagaa naga diin badan khutuurada meeshay ku jirta yaa fahmi og annaga iyo iyaga iyagaa fahmi og waa imadii kitaabadan aan akhrisanayno dadkii wax soo dadkii wax noo soo wariyeen maanta dhan xadaanaa xamaadan daldalaynaa xamaad sufyaan a'immadaas baa marka waxay leeyihiin warkaas war aad u xunga oo in la yidhaha ilaahay meel walbuu joogaa waxay ka xun tahay kun jeer warka yahuudda oo warka yahuudda iyo warka jahmiyada ama muctasilada alla meel walbuu joogaa ah iyo midka yahuudda waxaa daran bay leeyihiin marka midka jahmiyada yahuud warkooda waa war aad u foolxunu ahaa wa qaalat ilyahuudu yadullaahi maqluula yadullaahi maqluulatun bay dhaheen gullat aydiihim walucinuu bimaa qaaluu baa le laakiin yadda ilaahay maisu diidayna bal yadaahu mabsuudataani marka ninkii ilaahay yadna u diido wax bixintii gacantiisii ay u fidsanaydna diido waa kasii hooseynanasalaam baabkan marka abu daawuud qolooyinkaas marka jahmiyadaas war ku radinaya jahmiye marka la leeyahay marka ashaacirada minhu ay ka mid yihiin ibnu taymiya fii bacdi kutubihi wuxuu yidhaha muta'akhiriinta muctasiladuna wuxuu dhihi jiray jahmiyat الdukuur ashaaciraduna jahmiyat اlinaaf u dhihi jiray warkooda marka la rogrogo la rogrogo jahmiyadu gelaya ashaacirada muctasilada haddaa rogtidna jahmiye ugu dhexgelaya hadalkaas markuu leeyahay ibnu taymiyana waa kalaamu khabiirin fii aqwaali almilali wannixal qof aqwaasha diimaha iyo madaahibta nin aad khabiir ugu awarkiis waayo ogow adu marka intaad la yaabto waxaa laga yaabaa marka macrifadaada gaaban darteed warkan maxaa loo dhahaa inaa isdhahdo laakiin khibro iyo cilmigu uu leeyahay qaala alimaamu abu daawuud marka mutakalim marka la leeyahay jahmiyadu mutakalimiintay ku jiraan ibnu cabdilbarna uu sheegay mutakalimiinta la naqdinayo waxaa weeyaan buu leeyahay ama muctasili ha noqdo ama ashcari ha noqdo buu jaamicu bayaan ilcilmi wafadlihi qaala xadaanaa haaruun bnu macruuf qaala xadaanaa sufyaan can hishaam bni curwata can abiihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam laa yazaalu nnaasu dadka ka tegi maayaan yatasaa'aluuna inay su-aalayaan xataa yuqaala inta laga yidhaahdo haadaa khalaqa allaahu alkhalqa haadaa waa kan khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray alkhalqa makhluuqii buu abuuray faman khalaqa allah allah yaa abuuray yanii dadku ka tegi maayaan siay shaydaan ugu waswaasinayo inay yidhaahdaan waa kan alle khalqigii buu abuuray isaga yaa abuuray faman wajada qofkii dareemo min daalika kaagaas wax ka dareemo shay-an faman wajada qofkii dareemo min daalika kaagaasi shay-an wax ka dareemo falyaqul ha yidhaahdo aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyaha qofkii waxaan ka dareemo qalbigiisa ilaahay ha cuskadoo aamantu billahi ha yidhaahdo riwaayo kale waxay leedahay falyastacid billaahi acuudu billahi min ashayaan rajiim ha dhaho mid saddexaad waxay leedaha oo imaam muslim uu warinayo saxaabadii baa weydiiyeen rasuulka rasuulka ilaahayo midkeen waxbaa ku soo dhacaya qalbigiisa inuu ku hadlana aad uu ula culus yahay samada iyo buur inay ku soo dunto yaa la fudud intuu ku hadli lahaa waxaas markaasuu nebigu wuxuu yidhi maxay tahay markaasay u sheegeen markaasuu yidhi daaka sariixu liimaan daaka maxdu liimaan iimaan barax tiran waayaba kaas marka iimaanka baraxa tiran ama sariixuliimaanku shakiga maa iimaanana maya iimaanku waxaa weeyaan waxaas qalbigaa uu shaydaan ka geliyey inay kula culus yihiin oodan ku dhicin inaad ku dhawaaqo kaas haadaa huwa aliimaan ee iimaanku inaad shakisan maaha ayb xadiidka marka macnihiisa alimaamu nawowi fii sharxi saxiix muslim sidaasuu leeyahay abu daawud marka wuxuu ugu bilaabay baabkan in allah subxaanahu watacaala kayfiye laysku su'aalo iyo see u egyahay iyo sidee yahay iyo in lays yidhaahdo inay waswaas tahay laga cudubillaysto ayb marka alimaam maalik markuu leeyahay oo imaam maalik dadka uu ka reebi jiray alkalaamu fii sifaat illaah waa marka ay tahay kayfa kayfa ma la gaari karo ilaahay sida u oo saaxibkiisa ibnu maajishuun ayaa wuxuu yidhi laa yacrifu kayfa huwa ilaa huwa ilaahay sida uu yahay ma garanayo ilaa isaga unbaa garanaya cid kale ma taqaana ayb marka kayfa ma la dhihi kara ilaahay ayb laakiin sifaadka alle macaanidooda in laysweydiiyaa ma reebana iyadan maxaa yeelay tilmaamaha alle haddaan la baranin see loo caabudaa ilaahay ilaahay cilmigiisa haddaadan caliim caliim macnihiisa haddaadan ogeyn xakiim macnaheeda haddaadan garanaynin raxmaan macnaheeda haddaadan aqoonin see raxmad alle u rajaynaysaa marka nin reebaadiya nebigu u yimid markaasuu yidhi rasuulka ilaahayow aw yadxaku rabbunaa rabbiyaan ma qoslaa buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi nacam haa ninkii reebaadiyaha wuxuu yidhi lan nacdima min rabbin yadxaku khayran rabbi khayr ku qoslo wax ka waay mayno ja iimaanay qalbigiisa ugu abuurtay isaga nacam waxay ku keentay inuu ilaahay naxariis ka rajeeyo naxariista alla uu rajeeyo soo ma garana ayb asmaada alle iyo marka tilmaamaha alle waa ashrafu alculuum ayb walidaalika asmaa ullahi alxusnaa in la barto waa macaanidooda allah alraxmaan alraxiim culimmadu waa sharxaan maxaa loo sharxaa waa sifaadkan waay marka hadduu qofku yidhaahdo magac alla lama baran karo tilmaan alla lama baran karo may mutashaabih waaye see ilaahay ku caabude marka adiga waxaa laga rabaa khaaliq iyo makhluuq tilmaan inaad ku kala soocdo marka tilmaamaha alle in la barto wuu keeni doonaa abu daawuud tilmaamihii tan uu diidayana waa maxay su-aashaanoo kale ilaahay yaa abuuray ilaahay yacni see u yaallaa taas ma la gaari karo ilaahay kulligiisa ma gaari karna makhluuq aan fiirino makhluuq uu abuuray aan fiirino alimaamu nawowi marka xadiidkan sharaxiisa maazari oo shuraaxda saxiix muslimka ka mida taqsiim cajiib leh ayuu ka keenayo wuxuu yidhi khawaadirta qalbiga ku soo dhacaysa labay u qaybsantaa khaa'iratun mustaqiratun wa khaa'iratun hayru mustaqira mid aan sugnaanaynin waa soo maray qalbiga bis wax balaf kugu soo yidhaahdo qalbigaaga mar uu isaga soo dhaco laakiin aan ku raasikhin qalbigii middaas wuxuu leeyahay marka iyada baarbaarid iyo cilmi uraadin iyo ma loo galo midaan aamantu billaah inaad tiraa acuudu billaah inaad tiraa tan waayo hadda qofka muuminka hadday tanoo kale soo gasho wax qalbigiisa ku dhegay maaha laakin wax soo maray acuudu billahi min ashaytaan rajiim aamantu billaah inuu yidhaa laakiin midda sugnaato shubhadu hadday qalbiga ku sugnaato ama shakiga uu qalbiga galo xalkiisu waa maxay xujo iyo cilmi iyo deliil wax kuu caddeeya inaad raadisa ood markiiba ahlucilmi iyo dad culamaa inta u tagta weydiisid waxunbaa ani qalad iiga jira wax qaladan istusay bal ii sheeg say tahay caqiidada masaladaasay ka tahay iyagaa marka qur-aankii iyo sunnadiiba kugu daaweynaya labadaas u qaybiyey marka maazari alimaamu nawowina sharaxa muslimka wuu soo naqliyeen qaala xadaanaa moxamed bnu cumrin qaala xadaanaa salamatu yacni bna alfadl qaala xadaanii moxamedu yacni bna isxaaqa qaal xadaثnii cutbaة bnu muslim mowlى bani taym can abi salmةa bni cabdالرaxmaan can abi hurayrata qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه ali wslam nebigaan maqlay fadakara naxwahu buu sheegay qaala faida qaaluu dalika hadday sidaa yidhaahdaan faquluu dhaha allahu axadu allahu الsamadu lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad uma liyatful can yasaarihi bidixdiisa ha u candhuufto aaaa saddex wlystacid min الشhayطaan شhayطaanna ilaahay haka magan galo xadiikii horeo kaleba qaala xadaثna mحamed بnu صbaح albزاaz wahuwa lweyn qaala xadaثna اwliid bnu abi hawr ayb alwaliid bnu abi hawr waa laysku khilaafay awowgiisaa loo nisbeeyaa alwaliid bnu cabdالlaahi bni abi hawr alhamdaaniyu can ziyaad bni cilaaqa wa simaak wa canhu saciid aljarmi waluweyn ayaa ka wariyay dacafuuhu imaamu dahabi kaashifka saasuu ku yidhi akhraja lahu abu daawuud watirmidiy wabnu maaja xaafidku taqriibka wuxuu ku yidhi daciif alwaliid bnu abi hawr daciifun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wa abu daawuud watirmidiyu wabnu maaja miisaanu اlictidaalkana wuxuu ku yidhi fiihi jahaalatu kan dambe can simaakin marka ninkan dacfiinuu ku jiraa ujeedaa marka waa daciifna can simaakin can cabdillaahi bni camiirata cabdullaahi bnu camiira ibnu xajar wuxuu yidhi maqbuul akhraja xadiiثu abu daawuud watirmidi ibnu maaja ayb imaamu dahabi kaashifka wuxuu ku yidhi can ilaxnaf bni qays wa canhu simaak xasana tirmidiyu lahu xadiid alawcaal tirmidi wuxuu u xasaniyey ninkan xadiidu alawcaal kan waa hadda soo socda u sheegi doona kaashifku saasuu ku yidhi miisaankana wuxuu ku yidhi ibnu dahabi fiihi jahaalatu idan markaa imaamu dahabi kitaabkiisa miisaanka wuxuu ku yidhi ninkan fiihi jahaala kitaabka kale kaashifkana wuxuu ku yidhi waxba jarxi tacdiil kuma sheegin oo wuxuu yidhi tirmidi baa u xasaniyey xadiiثu اlawcaal can ilaxnaf ibni qays ninkaan marka axnaf ibnu qays waa taabici xilliga nebiga waa soo gaaray laakiin nebiga ma arkin lamana kulmin laakiin rasuulkaa u duceeyey sala اllahu alayh ali wasalam rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ayaa isaga u duceeyey can ilcabaas bni cabdilmualib shucayb arnaa'uud marka muxaqiqa kitaabkan markaan haysta wuxuu leeyahay isagu walaxnaf ibnu qays laa yucrafu lahu samaacun min alcabaas axnaf ibnu qays cabaas waxba kama maqlin inqidaaca ku jiru rabaa inuu yidhaahdo laakiin inuu cabaas wax ka maqli karo waa suurtagal lianna cumar iyo cumaan iyo wax ka wariyey ayb xilligii nebigii inuu soo gaarayna waa la sheegay ayb kitaabkan marka irsaalka iyo inqiaaca iyo ka warrama ruwaadda yani wax irsaaliso ee la yidhaahdo jaamicu taxsiilka calaa-ina ma sheegin axnaf ibnu qays mudallisiintana laguma darin ayb bal imaamu dahabi siyar aclaami nubalaaga dadka uu ka wariyo axnaf ibnu qays dadka uu wax ka wariyo shuyuukhdiisa cabaas ibnu cabdilmuطalib uu ku daray ayb warkan marka waxaad moodaa xoog inuusan ahayn ama nadar baa ku jiro war saas usii xoog badan male inqiaacu meeshan kuma jiro axnaf ibnu qays iyo cabaas dhexdooda maahane inqiaacu meel kaleu ku jiraayo yanii qaybaha horeu kaga jiraa sanadka xadiidka idan marka xadiidkan sanadkiisa meeqa cilaa ka muuqato alwaliid bnu abi hawr daciif cabdillaahi bni camiira jahaala ku sugan ama ugu yaraan mutaabacu u baahan yahay inqiaacna waa ku jiraa bayna simaak iyo cabdillahi bni camiira dhexdooda ama alwaliid iyo simaak dhexdooda intaasoo cilo marka leeya xadiidkan marka waxaa la yidhaha intaanan gelin macnihiisa xadiiulawcaal xadiiulawcaal culimada marka waa isku khilaafaan ibnu khusayma isago xadiidkan waa saxiix yeela waa xujaystay kitaabkiisa kitaabu towxiid masalada culuwiga iyo markuu ka hadlaayo ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo xadiidka uu deliishaday kan waa ka mid ibnu khusayma oo inqiaaca meesha uga jira waxaa weeyaan ahay bayna cabdillaahi bni camiira iyo axnaf ibnu qays imaamu اlbukhaari baa wuxuu yidhi laa yucrafu libni camiirata samaacu min alaxnaf ibni qays bukhaari marka wuxuu leeyahay looma oga inuu cabdillaahi bni camiira axnaf ibni qays ka maqleen meeshaa marka inqiaacu ku cilayn ibnu khusaymana marka waa socodsiiyey isagu kitaabkiisa kitaabu tawxiidna wuxuu shardhistay ibnu khusayma in uunan ku soo saarin xadiid aan mutasil ahayn inuunan ku soo saaraynin raawi madcuun ana inuunan ku soo saarinoo shardhistay calaa haadaa marka cinda bni khusayma xadiidku waa saxiix ibnu taymiya marka dood dheer uu xadiidkan ka furay marka wuxuu yidhi isagu ibnu khusayma uu ku raacay xadiidku waa saxiixuu yidhi qowlka bukhaari iyo qowlka ibnu khusayma marka laysu muqaabaleeyana qowlka ibnu khusayma la hormarinayo sida loo hormarinayona waxay tahay buu yidhi ibnu khusayma wuxuu leeyahay riwaayadiisa sida ka muuqato cabdillaahi bni camiira axnaf ibni qays wuu ka maqlay bukhaarina wuxuu leeyahy lama oga inuu ka maqlay marka lama oga waa cadamulcilmi wa cadamulcilmi xujo maahan wiili isagaan ogeyn marka bukhaari laakiin kayrkiis inuusan ogeynin qasab maahan ayb ibnu khusaymana imaam ula'ima waay ayb xataa bukhaari waxbuu ka wariyey ibnu khusayman ayb ibnu khusayman ma sahlan bukhaari iyo muslim labadooda waxbay ku wariyeen saasaa imaamuula'ima loogu bixiyey khaarija saxiixayn meeshan marka labadan imaama marka isku haysa calaa daalika marka ibnu taymiya wuxuu leeyahay qowlka ibnu khusayma uu rajaxayaa ibnuulqayimna kaasuu u nusreeyey tahdiibu sunanka war badan buu ku dhigay wuxuuna sii xoojiyey weliba amaa dacfiga alwaliid ibnu abi hawr mutaabacaaduu leeyahay buu yidhi ibnulqayim mutaabacaadkana abu daawuud baan sheegi doona mutaabacaadka weliid abu daawuudaa sheegi doona marka xadiidku marka inqiaacaas waa marka ciladiisa marka aadka mu'ahirada u ah leanna maxaa yeele dacfiga weliid yanjabir wuxuu ku kabmaa ruwaadda soo socota oo abu daawuud uu sheegi doono calaa kullin marka xadiidka xadiidkan marka dacfi baa ku jira waa xadiid mukhtalafun fiihi ah bayhaqi marka wuxuu yidhahdaa xadiidu saddex nooc waaye qayb laysku waafaqsan yahay sixadooda qayb marduud inay yihiin laysku waafaqsan yahay iyo qayb laysku khilaafsan yahay kan wuxuu galaa qaybta laysku khilaafsan yahay ugu yaraan calaa daalika laakiin ma ahan xadiidka keliya ee ilaahay inuu sarreeyo tilmaamayo ogow qur-aankiibay uu ka buuxaa culuwiga adiladiisa iyo axaadiidta bukhaari iyo muslim ay warinayo ee kan bitacyiin saxiix miya mase maaha waa wax laysku haya can ilcabaas bni cabdilmuطalib qaala kuntu fi lbaxaa'i badxaa baan joogay fii cisaabatin jamaaco fiihim rasuulullaahi uu ku jiray sala اllahu alayh ali wasalam famarat bihim saxaabatun daruur baa soo martay korkooda fanadara ilayhaa wou eegay nebiga faqaala waxa uu yidhi maa tusammuuna haadihi tan maxaa ku magacoodaan qaaluu waxay yidhaahdeen asaxaaba nusamiihaa waxaanu ku magacownaa asaxaaba daruur qaala wlmusna daruur qaaluu wlmusnana waa ku magacownaa qaala wlcanaana alcanaanna waa ku magacoodaan soo maaha qaaluu wlcanaana alcanaan iyo almusna iyo asaxaab kulli waa daruur qaala abu daawuud lam utqin ma aanan hubinin oo aad uma itqaaninin alcanaana lafdiga canaanka jayidan aad diqada ku jirta firin yacnii almusn iyo asaxaab aad dhaaftay laakiin ereygan alcanaan xadiidka aad m si fiican uma itqaaninin buu yidhi marka wixii uu itqaaniyena waa sheegaya wuxuuse itqaanininna wuu sheegayaa marka ilaahay diinkuu ku xifdiye dadkan raximahu اllah qaala hal tadruuna maa bucdu maa bayna الsamaaءi wاlأrdi markaasuu wuxuu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan maa bucdu maa bayna asamaa'i waalardi samada iyo dhulka dhexdooda fogaantooda ama dherer yanii fogaantooda waxa ay tahay ma garanaysaan dhulkay cirka fogaanta u dhaxaysaa waxay tahay ma taqaanaan qaaluu waxay yidhaahdeen laa nadri ma ogin qaala ina bucda maa baynahumaa fogaanta dhexdooda ah imaa waaxidatun waa mid ow hintaani ama labo ow alaaan ama saddex iyo وaسabcuuna sanatan toddobaatan toddobaatan iyo kow ama toddobaatan iyo laba ama toddobaatan iyo saddex sano ayb uma الsamaau fowqahaa kadalika samada ka sarraysana sidoo kale isu jiraan xataa cadda sabca samaawaatin ilaa toddoba samo uu ka tiriyo samo walbaa samada kale intaas u jirta xadiid kale wuxuu leeyahay marka afartan sano mid شhan boqoloo sanuu sheegaya ibn اlqayim marka wuxuu leeya qaar baa iطiraab xadiidka ku xukumo waxay yidhaahdeen mar toddobaatan iyo dhowr mar شhan boqol mar afartan baa la sheegay calaa dalik mar xadiidka waa muqarib wuu ka jawaabay marka ibnulqayim jawaab fiican buu jawaabay oo wuxuu yidhi masaafada yaa kala duwan iqiraab ma jiro yacnii waxa markaasi lagu soconayaa kala duwan hadda faras iyo rati masaafada isku waqti may jari karaan marka faras orod badan lagu ordaayo halkan looga baxo joohor lagu tago iyo marka diyaarad lagu tago iyo marka dameer lagu tago masaafadu waa kala duwanaanaya soo maaha saasaa lagu xambaarayo ayb ayb uma fowqa asaabicati midda toddobaad korkeeda baxrun biyo ayaa bad bayna asfalihi hoostiisa iyo aclaahu korkiisa midlu maa bayna samaa'in ilaa samaa samo ilaa ka samo intii u dhexaysay oo kale ay tahay biyahaas ama baddaasi salkeeda ilaa meesha ugu korayso toddobaatan iyo koow ama toddobaatiyo laba ama toddobaatiyo saddex sano udhexayso uma fowqa daalika kaa korkiisa amaaniyatu awcaalin siddeed malag oo goodir oo kale ah iyo ah awcaal marka waa jamcu wacin jamcu wacinin wacilku marka waa goodirka sidii hay-adii goodirkaoo kale malaa'ig ah oo sideed abaa marka ka korayso ka naadixin sakratan yowman yuuhinahaa falam yadirhaa waawhaa qarnahu alwacilu alwacil goodirka awcaalna waa iyadoo la jamciyo bayna adlaafihim bayna adlaafihim qoobabkooda iyo wa rukabihim iyo jilbahooda inta u dhaxayso milu maa bayna samaa'in ilaa samaa samo ilaa samo inta udhaxaysoo kale wa yani samo ilaa sama meeqa udhexaysa toddobaatan iyo dhowr sano loo socdo ayaa jilibkooda iyo qoobkooda inta udhaxaysa intaasoo kale loo socdo khalqiga ilaahay yani awoodda alla maxaa u malayna makhluuqii qaarkiisa ay ilaahay saa u abuurayaan ayb suurad dhan baana ilaahay malaa'igta uga sheekeeyey suuratu faadir alxamdu lilahi faatiri الsamaawaati wاlardi jaacil اlmalaa'ikati rusula uli ajnixati mahnaa waulaaa warubaaca yaziidu fi اlkhalqi maa yashaa suurat اlmalaa'ika la yidhaha suuraddaas ayb uma calaa duhuurihim dhabarkoodana alcarshu baa uma calىa duhuurihim dushoodana alcarshu ayaa uma alcarshu carshiga calaa duhuurihim dhabarkooda carshiga marka waxaa weeyaan marka xamalat اlcarshi waa marka malaa'igtan u sheega ayb waa malaa'igta marka carshiga xambaarsan ilaahayna qur-aan aladiina yaxmiluuna alcarsha wman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna liladiina aamanuu rabbanaa wasicta kula shayin raxmata wacilman faغfir liladiina taabuu watabacuu sabiilaka waqihim cadaaba aljaxiim bayna asfalihi wa aclaahu hoostiisa ilaa meesha ugu sarraysa carshiga milu maa bayna samaain ilaa samaa sama ilaa sama inta udhaxaysa oo kalawa uma allahu tabaaraka watacaala uma intaa kadib allahu tabaaraka watacaala alleh fowqa daalika haagaasuu ka sarreeya wax ilaahay ka sarreeyaa marka ma jiro saa ugu sarreeya makhluuq alla ka sarreeyaa ma jiro ilaahay isagaa sarreeya ayb fowqiyada alla hadda adila badan baa ku soo aroortay oo yakhaafuuna rabbahum min fowqihim iyo ilayhi yascadu lkelimu طayib waalcamalu saalixu yarfacuhu iyo inaa gabadhii uu ku yidhi ayna allah allahu fi samaa un soo marnay iyo ilaa kun daliilay culammada gaarsiiyaan xadiidkan hadduu daciif yahay xataa oo qaar culammada ay daciifiyeen nusuusta marka culigi ku soo aroortay aaday u badan yihiin faa'iido marka ibnu xajar uu qoray yaan akhrinaynaa wuxuu leeyahay ibnu xajar baabun wa kaana carshuhu cala almaa wuxuu ka dhigay bal fiiriya ibnu xajar وأkرaجa أبوالqاaسم اللاalkائي في kitaabi السuنaةi أبوالqاaسم اللاalkائي waxaa la yidhaha أبوالqاaسم hibaة اللaahi الطbrي اللاalkائي أئmada شhaaficiyadu ka mid ahaa kitaab weyne wuxuu leeya شharxu usuuلi اعtiqاadi أhli الsuنaةi والجamاعة leyda kitaabkaasuu marka kasoo naqlina iبن xajar وأkرaجa أبوالqاaسم اللاalkائي في kitaabi الsuنaةi شharx اعtiqاadi أhli الsuنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش ربيعة لويدي سائله عرش أغسر مري فقال الاستواء غير مجهول استواء لقم جاهل أحد والكيف غير معقول كيفيتنا caqli laguma garto wacala allaahi اrisaalatu ilaahay risaala korkiisa uu isa saaray wacalaa rasuulihi اlbalaaq rasuulkiisana gaarsiin wacalayna tasliim annagana inaan nabadgelino waأkhraja albayhaqiyu bisanadin jayidin bayhaqi aimada shaaficiyadu ka mid yahay xadiidka ay fiqiga jamcisay waأkhraja albayhaqiyu wuxuu soo saaray bisanadin jayidin can اlawsaaciyi imaamu ahli shaam meesha maalig iyo shaafici iyo iyuu joogay oo u dhigmay wsaaci isaguna waxa uu yidhi qaala kunaa wاtaabicuuna mutawaafiruuna naquul annagoo taabiciintu ay buuxdo ay dhooban tahay ayaan waxaan dhihi jirnay ina allaha calaa carshihi ilaahay carshigiisu ka sarreeya say ku dhici kartaa marka niman culummaa inaan lagu agdhihi karin intaas ah taabiciintii dhammayd dhexdooda laga dhihi jiray dembina ma ahayn wax laysku ceebiye ma ahayn bidca ma ahayn khaladna ma ahayn kuwaan marka ayagaan culummo ahayn marka iyagaa un marka cimaamad un iska wata maahane iyagay ka khaldan tahay kunnaa wاtaabicuuna mutawaafiruuna naquulu ina allaha calaa carshihi wanu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifaatihi wixii sunnada ay ku soo aroortay sifaatkiisana waa rumay jirnay waأkhraja الثaclabiyu min wajhin aakhara can اlawsaaciyi annahu su'ila can qowlihi tacaala uma istawىa calى اlcarshi ayaa la weydiiyey qaala faqaala huwa kamaa wasafa nafsahu waa saas ilaahay isgu tilmaamay ayb wax kaloo la bedelaaye iyo istowlaa iyo wax kala waaye iyo waa u qaalib noqday iyo ma la dhahayo waأkhraja albayhaqiyu bisanadin jayidin sanad jayida bayhaqi wuxuu ku soo saaray haddana can cabdillahi bni wahbin qaala waxau yidhi kunnaa cinda maalik ayaan joognay fadakhala rajulu nin baa soo galay faqaala yaa abaa cabdillaahi alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa ilaahay carshigu ka sara ayuu ka saro maray see carshiga uga sarreeya ogooda ninkan su-aashiisu see waayo macnihiis maaha istiwaha waa sidee fa aطraqa maalikun hoos buu u foorarsaday maalik madax u foorariyey fa akhadathu ruuxadaa'u dhidid waaweyn ayaa qabtay uma rafaca ra'sahu madaxiisu kor u qaaday faqaala araxmaanu cala alcarshi istawaa kamaa wasafa bihi nafsahu soo ilaah isku sheegay walaa yuqaalu kayfa ma la dhahaayo wa kayfa canhu marfuucun kayfa ilaahay xaggiisa waa ka kor waa wax tu laga kor yeelay ayb ma la dhihi kara laa yadrii kayfa huwa ilaa huwa macnaheedu marka maahan kayfiyo dhan ma jirta maahan kayfiye annaga aan naqaanaan jirin waay isaga is yaqaana subxaana wa tacaala intii uu noo sheegaana ku gaabsanayna bukhaari khalqu afcaali ilcibaadka saas kalou sheeg aataartaanoo kale isaguna wariya wamaa araaka ilaa saaxiba bidcatin akhrijuuhu mana kuu arka inaad saaxiba bidco tahay maahan bixiya sababku u yidhi waa maxay saaxibu bidcaad tahay dadka qaar baa meeshaan marka waxay dadka yidhaahdaan sababtuu saan u yidhi imaam maalig ninkan waxay tahay istiwowba ka hadlayba in istiwo laga hadlana maahan ilaahay aawo in laysiraa ma aha maaha saas ilaahay aawe nebigaa yidhi sala allahu calayh ali wasalam ayna allah waxa la diiday kayf istawaada imaam maaligna waa kana waa kaas wuxuu leeyahay kamaa wasafa bihi nafsahu walaa yuqaalu kayfa kayfada waa wax uu diidayo ayb nin baa hadda ka hor dadka wax u sheegaya kitaab yaro uu dhigdhigay oo uu qoray buu akhrinaya markaasuu dadka wax uu sheegaa aharkan in la diidan yahayba ayna allah ayna allah nebigaa yidhi see maalig imaam maalig u diidayaan ayb wax aan islahayn buu yaa inta laysku soo dhex jacburiyo hadhowna marka yacni a'immadii loo saariyo selafkaa saas qabay marka la yidhaahdo ومن طريق يحيى بن يحيى وهو النيسابوري عن مالك نحو المنقول عن بن سلمة kii laga soo guuriyo kale سواء معlوم معروف لaakiن قاaل فيihi wuxuu yidhi والإقراaر bه waaجiب in la rumeeyo istuhu waa waaجiب waxaan macnihiisa la aqooni ma la qeri karaa marka aan manihiisa hay aan macnihiisa la garan karin ma la iqraari karaa ma la iqraari kara imaanka cilmigaa ka hor walidaalika imaanka macrifadu qayb weynay ka tahay waxaa weeyaan faclam annahu laa ilaaha ila اllah wax aan sideedaba la fahmi karin see loo see loo loo qiraya oo loo rumaynaya wasu-aalu canhu bidcatun su-aashaan kayfiyada la isweydiiyo kale ila iyaday ku timide bidcada waأkhraja albayhaqiyu min طariiqi abi daawuud ayaalisy قال كان سفyاaن الثوري وشعبة وحmاaد بن زaيد وحmاaد بن سلمة وشhريك وأbو cawاaنة kutubtan dadkan ka akrina magacyadooda lاa يuxadiduuna ilaahay soohdimo uma aysan yeeli jirin masألة الxaj war baa ku jira iبن المubaaرك waxaa laga hayaa bxadin bعض السلف laa يuxadiduuna laba macnay kala leedahay xadka xad naclamhu xad laa naclamhu xad marka haddii laga wada ilaahay waa ka baxsan yahay makhluuqiisa sax way waana macnaha cabdullahi mubaarak uu u jeedo xad kaan garanayno oo yacnii wax inuu ku dhex jiro iyo waxyaabahaasoo kale ahna maynan ku hadli jirin salafka ayb inaan la gelinaana wanaagsan laa yuxadiduuna walaa yushabbihuuna maynan shabihi jirin wayarwuuna oo takyiifka laftirkiisa taxdiid ah wayarwuuna haadihi اlaxaadiid bay warin jireen walaa yaquuluuna kayfana ma dhihi jirin qaala abu daawuud abu daawuud iطayaalisi wuxuu yidhi wahuwa qowluna annagana qowlkeena saas qaala اbayhaqiyu bayhaqina fiirad wuxuu yidhi wacalaa haada madaa akaabirunaa culummadeenna u waaweynaydna sidaasay ku tagtay inkastoo bayhaqi isagu marka ta'wiilku dhanka sheekhiisa ibnu fuurak yaa ta'wiil badan uga soo biday uu ku ta'auray marka ta'wiilaad wou lahaa laakiin aahaarta aaduu u warin jireen masaladan culumigana saanu uga hadlayaa inkastoo bacdi sifaat u awilay ta'wiilaadkooda u sheegay haddana inagu isagu middaan uu a'immada ka xikaayoonaya innaga yaa marka riwaayadaa la raacayaa maahane ra'yiga la raaci maayo waasnada alaalakaa'iyu can moxamed bn اlxasan ashaybaaniy mxamed bn xasan shaybaani ayuu ka isnaadiyey sanadu ka keenayo laalakaa'i waa saaxibu abi xaniifa salafku ka mid ahaa qaala waxa uu yidhi moxamed ibnu xasan ittafaqa alfuqahaa'u kulluhum fuqahadoo dhan waxay isku waafaqeen min almashriqi ila almaqrib bari iyo galbeed cala aliimaani bilqur'aani qur'aankoo la rumeeyo wabilaxaadiidi alatii jaءa biha iqaat axaadiidta ay dadka iqaaddaa soo wariyeen can rasuulillahi sal l slam ay ka soo wariyeen fii sifati rabbi rabbi tilmaantiisa ku saabsan min hayri tashbiihin tashbiih la'aan walaa tafsiirin tafsiir la'aan ayb tafsiirkan marka kee waaye mufawida marka meelay la aaday waxay leeyihin tafsiir waxaa laga wadaa macnaheedaba inaan la fasirin aan u dayno marka imaamkii warkan uu ka yimid isaga aan u dhaafno ayb wax yar aan u dhaafno isaga fii sifati rabbi min hayri tashbiihin walaa tafsiirin sooma dhihin faman fasara shay-an baydi marka ninkii shay fasiro minhaa axaadiidta sifaatka ka mid ah wa qaala biqowli jahmin la yidhaahdo tafsiirka la diidaa marka kee waaye waa tafsiir jahmi oo waa maxay yadda qudraa laga wadaa istiwaaha istiilaa'a laga wadaa kaas waa kan la diidaayo soma aragti marka hadalka mee daraf in laga qaado daraf laga soo gooyo waa khiyaano iyo iftiraa culamada ugu been abuurta marka tafsiirka la diidaa kaas weligaa marka hadduu ku yidhaah maya macnaha lama yaqaano waa ogolaha istiwa laakiin istiwahan inay tahay salaad tuko iyo in ilaahaa sarreeya laga wado midna ma aqaan iyo hasinaysanin inay tahay ma kala fahmaayo macnaheeda hadduu ku yidhaahdo waha mukaabara waa midaas tafsiirka la diidayana kan jahmiyada waa kii sideeda daahirka in lagu daayo biduu tashbiih la'aan waa mid sax tirmidi baan uga siibo iyo isaguna sidaasoo kale yidhi alimaamu tirmidi ayb uu sheegi doonaa tirmidi marka baabu fadli sadaqa wuxuu yidhi amiruuha kamaa jaaءad bilaa kayfin bay yidhaahdeen salafkii ma fasiri jirin tafsiir اljahmiyati jahmiyada tafsiirkeeda oo marka wuxuu leey ahay wuxuu yidhi tirmidi wafasarat اljahmiyatu hadihi اlaxaadiid jahmiyadu xadiidtaanay fasirtay wa qaaluu waxay yidhaahdeen ina اlyadda alquwatu yaddu waa quway dheheen tafsiirkooda waa wax lagu dhegan yahay tafsiirka daahirka alistiwaa macluumka la leeyahay meesha marka inay saas u caddaataa wuxuu yidhi marka faman fasara shayئa minha waqaala biqowli jahmin faqad kharaja cama kaana calayhi الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalama waasxaabuhu waxay ku sugnaayeen wafaaraqa اljamacata sunnadii jamaacadiina waa ka baxay isagii baa sunnadii jamaacadii sheeganaya hiin baranaya marka sunnada iyo jamaaca khatmi lasoo suubiyo miyay noqonaysaa liannahu wasafa arabba rabbi buu sifeeyey bisifati laa shay rabbi buu wax la-aan ku tilmaamay kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro sifati laa shay xamaad ibnu zayd baa isagana wuxuu yidhi matalu ljahmiyati waxaa tusaalahooda uu yahay nin la yidhi gurigaaga timir ma ku taallaa yidhi waa ku taallaa ii tilmaan timirta ku taal marka caleen ma leedahay ma laha laan ma leedahay maya jirid ma leedahay maya xiddo ma leedahay maya timir ma ku taal waa ku taallaanu dhahaya sidaas alahaa kuusun alahaa jidcun waxaasoo dhan ma leedahay dogog ma leedahay ma laha ma laha ma laha timir ma leh hadda marka waay saasaa soo baxaysa kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro caalamka kuma jiro kama baxsana ma jiro waay ilaahay subxaana wa tacaala car wax kale ha laga fahmo waa kaas marka nin cadam caabudayo waay qofka masaa-ishan marka waxaa dhici karta bacdi naas marka salaada iyo dahaarada laga hadlayo iyo fiqi fara badan aan soo marnay fiqiga marka laga hadlayo inay yacni ka aad dhegaysigiisa aad ay ugu raaxaysanayaan masaa-ishaana aynan ku raaxaysan karin marad qalbiga ku jira qofka marka inuu ilaahay inta habeenkii soo kaco ilaahay baryo oo maradkaas qalbigiisa ka bi'iyo oo ilaahay tawxiidkiisa iyo magacyada alle tilmaamaha alle inuu tuso inuu ilaahay baryo saasaa ilaahay in la weydiisto asmaa'ada alle tilmaamaha alle inuu ilaahay na fahamsiiyaan su-aalanaynaa wax la barto wax ugu fiican waa khaaliqa aad caabudaysaa baranaysaa walidaalika ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa mar walboo tawxiidka laga hadla iimaan unbaa cusboonaanayo ma midka cibaadada tawxiid lasoo sifaadka laga hadla wuxuu yidhi marka wmin ariiqi اlwaliid bni muslim ayuu adana wuxuu ka soo saaray qaala sa'altu اlأwsaaciya wmalikan wاthawriya wاleyta bna sacd can اlaxaadiiثi allatii fiiha صifaةu faqaaluu amiruuha kamaa jaaءat bilaa kayfin kamaa jaaءat bilaa kayfin waa maxay iyaan la sii baarbaarin tafsiirkii jahmiyada iyo kaasaa laga wadaa iyaa la dhin sideeda la dhaafo waxaa ku tusaya marka laa yzni الzani xiina yzni wahuwa muؤmin zuhri iyo markii la weydiiyey amiruuha kamaa jaaad yaal fasirin maa laga wadaa marka xadiidkaas maya وأkرaجa بن أbي xاatim xogaha layska sabro intaan idan dhammaystirno وأkرaجa بن أbي xاatim fي manaaqiب الشhaaficiyi imaamkeenii marka shaafici baa la galay marka وأkرaجa بن أbي xاatim wuxuu soo saaray iبن أbي xاatim fي manaaqiب الشhaaficiyi can yuنus بن cabdالأعlى qaala samictu الشhaaficiya yaquul لilaahi asmاء وصفaaت ilaahay magacyay tilmaamuu leeyahay laa yasacu أxada radduha qofna uunan radinteeda aynan u cuntanmaynin is u bannaanayn waman khaalafa bacda hubuuti اlxujati calayhi magacyada iyo tilmaamaha qofkii khilaafa markay xujadu sugnaatay kadib faqad kafara waaba gaaloobay wa amaa qabla qiyaami اlxujati xujada intaysan oogmin ka hor oo jahli waxa uu haystay taawiil fainahu yucdaru biاljahli jahligaa loogu cudur daaraya masaa'il usuul soo maaragta marka imaamu shaafici jahlinuu ku cudur daaraya takfiirkii ayago meeshaas waa ku tageen lianna cilma dalika laa yudraku bilcaqli caqli laguma dareemo waxaasoo kale nacam cilmi u baahan waayo caqli la ysaga dareemi kara maaha ayb laa yudraku bilcaqli wala اlru'yati wاlfikri laguma ogaano fahabata haadihi ayb ayb fanuhbitu haadihi الصifaati صifaatkan baan sugaynaa wananfii canhu tashbiiha tashbiihana waa ka anfinaynaa kamaa nafaa can nafsihi siduu ilaahay uga anfiyey naftiisa tashbiiha ibnu xajar fiiri marka hadalkaasi u macan yahay faqaala waxa uu yidhi laysa ka milihi shayun hadalkii marka kan khilaafa lacalla oo fii fatxi اlbaari lagu arko waa laga tegayaa waana loo cudur daaraya laakiin hadalkan fiiri aahaarta salafka oo ka keena kan wey dhinaca kale wax salafkaa marka keenayo aka ilaahay meel walbuu joogaa iyo carshiga laguma sifay karo hal imaamoo salafkaa kama keenin meel dhexe kitaabka juska labaad iyo meelaha wuxuu yidhaahdaa ibnu xajar xadiidkii in allaha tacaala qibala alqibla wuxuu yidhaha wafiihi raddun calaa man zacama ana allaha fowqa alcarshi waa ra'yigiisi marka hal qof oo salafkii ah bayhaqiyaa keenay laalakaa'i midna ma dhihinsa kaas marka allah ka dhaafa kuwaan marka asaaniiddan marka ku dhegaynaa diintii hore wa ayb wuxuu yidhi marka wamin ariiqi faqaala laysa kami wasnad albayhaqiyu bisanadi صaxiixin can axmed bni abi اlxawaariy maxamed bni abiixawaari axad zuhaado ka mid ahan dariiqada qaarkood marka aqwaashiisa waa ku xadree jireen axmediyada iyo waa ku xadreeyaan axmed ibn abilxawaari aqwaashiisa iyo nin zaahidow ahaa weli yani dadka owliyada lagu sheego ay ku jireen salafkiina ka mid ahaa can sufyaana bni cuyayna qaala kullu maa wasafa allahu bihi nafsahu fii kitaabihi fatafsiiruhu tilaawatuhu wasukuutu canhu wamin ariiqi abi bakr ayb addubaciy asibqiy inay tahan allah suurtagal qaala madhabu ahli الsunnati fii qowlihi araxmaanu cala alcarshi istawaa ahlu sunnada madhabkeeda waxaa weeyaan qaala bilaa kayfin kayfiyalaan wاlaaaaru fiihi can salafi kaiiratun aahaarta salafka xaggooda ka sugnaatayna way badan tahay yuri ibnu xajar wa haadihi ariiqatu الshaaficiyi waaxmed bni xambal ariiqada aan soo tilmaannayna waa tii shaafici iyo tii axmed bin xambal وqاaل التirmidiي في الjاamiع تirmidi sunanka wuxuu ku yidhi caqiba xadiiثi أbi هurayرaةa في النزuuل wahuwa calى الcarشhi kamaa waصفa bihi nafsahu fii kitaabihi xadiiثi نuزuul marku keenay tirmidi ayuu wuxuu yidhi wahuwa calى الcarشhi kamaa waصفa bihi nafsahu fii kitaabihi kada qaala غayru waaxidin sidaasay dhaheen min أhli الcilmi fii hada الxadiiثi wmaa yuشbiهhu min الصفاat hadalkan nusqada tirmidiga sunan tirmidiga hadda xadiiثu nuزuul gadaashiisa male inuu nusqada ku yaallo warkan laakiin ibnu xajar hadduu soo naqlinaayo annaga madbacadda gurigeenna taallo tirmidiga lagama taxqiijinaayeen iyagu nusakh muxaqaqo ah oo ay gacantooda ku saxdeen yay haysteen naqligooda marka ictimaad dabcada iyo makiinadda koodaa looga ictimaadnimo badan yahay ayb wuxuu yidhi marka ayb waqaala fii baabi fadli sadaqa waa kan marka kanna qad habatat hadihi اriwaayaat way sugnaatay fanu'minu biha walaa natawahamu walaa yuqaalu kayfa kada jaءa can maalikin wabni cuyaynata wabni اlmubaarak wabni اlmubaarak anahum amaruuha bilaa kayfin whada qowlu ahli اlcilmi min ahli الsunnati wاljamaca qowlkoododa waama اljahmiyaةu faankaruuha buu tirmidi wa qaaluu waxay yidhahdeen hada tashbiihun tirmidiyaa horkaa wata jahmiyadu xadiidka sifaatka waa inkireen waa tashbiihi bay dhaheen wa qaala isxaaq bnu raahuuya tashbiihi buu marka ku barayaa wax tashbiih la dhehe وqاaل إسxاaq بن raahuuya waxa uu yidhi inamaa yakunu التashbiihu تashbiihu wuxuu dhacayaa low qiila haddii la yidhaah yadun ka yadin wasamcun ka samcin markaas hadduu wadaad kuula soo orduu ku yidhaahdo ilaahay markaad tidhaahdo waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa ilaahay baad bani aadam gacantiisa ku shabahday hadduu ku dhaho waxaad tidhaha tashbiiha ma taqaanaa horta ma gacan in la yidhah maa tashbiih ah mase gacan gacanteedoo kale ah ama gacan gacanta heblaayoo kale ah miyaa tashbiih ah waa kan culimmadii naga badisay marka tashbiihi saani dhahayaan waxa tashbiih la yidhaha iyagaa sheegaya innamaa yakuunu الtashbiihu low qiila yadun ka yadin wa samcun ka samcin wa qaala fii tafsiiri اlmaa'idati tafsiiru lmaa'idana wuxuu ku yidhi qaala ala'imatu nu'minu bihadihi اlaxaadiidi min hayri tafsiirin minhum aلthawriyu wamaalikun wabnu cuyaynata wabnu اlmubaarak وqاaل بن cabdالbr أهlu الsuنaةi mujmicuuna calى الإqrاari bihadihi الصiفaaت الwaaridةi fi اlkitaabi والsuنة صifaatkan ahlu sunaha waa ku ijmaacsan yihiin walam yukayifuu شhayئa minha wax ka midana ma takyiifinin وأma الجahmiyaةu جahmiyada iyo واlmuctaزilaةu واlkhawaariجu faqaaluu waxay yidhaahdeen man أqara biha fahuwa mushabihun fasamaahm man أqara biha mucaطila dadkii qiray oo ahlu sunnadana kuwaas waxay ku magacaabeen mucaile iyaguna u bixiyeen ayb kadib marka hadal imaamu اlxaramayn a'immadii dambeu ahaa war uu yidhi buu sheegay oo tafwiid macnihiis tusaayo ka raajaca idinka a'immadii salafka marka wararkoodii uu ka yidhi sidaasay ahaayeen marka haddii casru taabiciin iyo casru صaxaaba iyo sidaa uu ahaana almucawalu calaa haada shayga lagu dhegaayo la qabsanaayo waa hadalkan meeshan ibnu xajar ku taqriiriyey marka caqiidada caqiidada marka ma a'immadan oo sidaan u soo taxay jamaacaadkan uu sheegay baa laga qaataa mase baajuuri iyaa laga qaataa baajuuri iyo ibnu dardiir iyo saaxibu badi lamaaliga iyo caqaa'idkan toddobada la yidhaahdo laga daba wareego oo aan dadkii alifayba aynan dhammayn shan qarni lagama joogo kan ugu fog dadka inta loo soo celiyo tii a'immadu ay leeyihiin waa ku ijmaacsan yihiin a'immadan la tirinaya dadkii la yidhaahdo waa tashbiih iyo waa mushabbih iyo tashbiihiina inaynan ahayn iyo waa aragnaa marka hadalkan marka noogaga filan ibnu xajar marka meeshii isagu marka hadal uu ama ra'yi isagu leeyahay oo yacni khilaafsan sidaan garsoorku marka muxuu noqonayaana sidaan uu taxqiijiyey la raaco middaas kalena marka idiraabkaas ku jirayna in ilaahay subxaanahu watacaala isagu ictidaar iyo marka inaan yani eeddana inaan ka kor qaadno macduurina u ahaana marka aan markaas u ictiqaadinno wanaag iyo wax fiican ka ictiqaadinno wabilahi towfiiq sal allah sal